Baraha bulshada ayaa ah madadaalo bulshooyinka caalamka u sahashay inay si dhow ugu wada xidhiidhaan iyagoo ku kala sugan qaaradaha adduunka. Teknoolajiyadda casriga la joogo waxa ay noqotay qayb muhiim ah oo ka mid ah nolosha bani'aadamka, waxa ayna leedahay faa'iidooyin iyo khasaare intaba. Waana seef laba af leh oo dhan kasta loo adeegsan karo. Hase ahaatee, dunida ayaa inta badan u adeegsada dhanka wanaagsan, sidoo kalena baraha bulshada ayaa qayb libaax leh ka qaata horumarinta nabadda haddii lagu gudbiyo fariimo la xiriira nabadda, maadaama inta badan ay da'yarta dunida ay si weyn u isticmaalaan qaybaha kala duwan ee baraha internetka. Qaar ka mid ah aqoonyahanada ku nool degmada Dobley ayaa ka hadlay kaalin intee le'eg ayay baraha bulshada uga qayb qaadan karaan horumarinta nabadda.
oo baraha bulshada waad og waad ka war haysaa baryahan dambe dagaalkii adduunka wuxuu isugu soo koobtay waa bara bulsho Een, haddii aad boostiyadaada ama twitter ha ahaado adigu any kind of no- technology ha ahaado haddii aad si qurux badan oo xadaaradda adduunka la socoto oo maaragtay mowqifka iyo maaragtay midnimada ka hadlaya aad inta had iyo jeer kaga qayb qaadato waa technologygaas waxaa la dhihi karaa dhankii quruxda badnaaba oo qayb qaata aad iyo aad runtii waad ugu mahadsan tahay taas waxaan kusoo dhaweynaya maadaama dhalinyar aan nahay Een, dhalinyar adduunkan hadda la joogo waa technology iyo dhalinyar labadaas kusoo hadhe macnaha xilliyadii maaragtay waa laga soo tegay xilliyadii hore ee qaabka loo shaqeynayay adduun kastaba waa waa developing countries buu ku jir- ku jiraa marka aniga waxay la tahay ka dhalinyaro ahaan aad bay uga qayb qaadataa oo wayna u fiican tahay dhalinyarta waqtigan joogta iyo technology-ga marka laysu fiiriyo inay dhanka wanaagsan ee nabadda ooga qey- ooga qayb qaataan magacayga waxaa la yidhahdaa yaxye social media hadda markii la fiiriyo waxaa ku xiran facebook eh, whatsapp twitter maaragtay tiktok oo hadda weli dhalinta aad u isticmaalaan so haddii loo fiiriyo way ka qayb qaadan kartaa maaragtay horumarinta eh, nabadda waxay ka qayb qaadan karaan horumarinta sidii media fara badan hadda jiraa oo soomaalida ay furteen inay maaragtay arrimaha fiican iyo barka nabadda encouragementka oo nabadda siinayso inay mar walbaba ay ka hadlaan